falastiinay haatanna waxay dhegaystayaashu wada sugayeen in muddaaba arrimaha dhaqanka markaad maqlaysay ay ka hadlayeen dhaqankay sheegeen waa barnaamijka xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda laanteeda af soomaaliga waana qayb shanaad uguna dambaysa taxanihii ku saabsanaa xuska sanad guurada saddex iyo afartanaad ee guddoonkii qorista af soomaaliga dhegaystayaal qoristii af soomaaligu ma ahayn arrin habeen iyo maalin inta la maamiyey isla markiiba la guddoonsaday sidaas ma ahayne waxay ka dambaysay geedi dheer iyo himilo ummadeed oo lagu soo tabcay markii ay bislaatayna lagu dhegay lana dhaqan geliyey sokeeye iyo shisheeyeba dad aan yarayn baa isku dayey inay afka far u yeelaan taasoo dana kale kaan ah laga lahaa inta laga warqabana labadii qarni ee aynu soo dhaafnay culimmadii soomaalida ee gabaygana taqiini xuruufta carabiga ayay wax ku qoran jireen waxay ku diiwaanin jireen maansooyinkoodii wacdiga u badnaa kolka inay halmaamaan ay ka yaabaan waxaana tusaale u noqon kara xaaja cali cabdiraxmaan fiqi sayid maxamed cabdilla xasan sheekh uways axmed sheekh axmed gebyow iyo sheekh qaasim albaraawi wadaad isagana la oran jiray inkastoo wadaadada dhexdooda ay arrintaasi ku baahday haddana ma ahayn tab aanay dhib kala kulmi jirin sabab bayna lahayd sida la ogyahay waxaa af soomaaliya ku jira codad isaga u gaara oo xuruufta carabigu aanay dabooli karin ama kuwa u dhigma aan laga heli karin taas ayaana ku wacnayd iska daa dad kale gabyaagii ama wadaadkii masafooyinka ku qortay inuu maalmo kadib waxba ka garan waayo sidoo kale isla wadaadkaas markay tiisu gasho ee uu god galo waraaqaha alaabtiisa laga dhex helo ee uu wax ku qoran jiray cidina ma shafeecsan jirin maxaa yeelay sida faraha ummadihii hore ayaa loo furfuri waayi jiray markaas baa iyada oo laga ciil qabo tacabada khasaaray lagu dari jiray culimada ka sakow waxaa kaloo jiray shisheeye dhulka soomaalida dhex saqaafi jiray oo iyaga oo dana gumaysi ku howlan isku dayi jiray inay waxuun ka diiwaan geliyaan maanso maahmaaha iyo sheeke xariiro kolba soomaalidii ay kulmi jireen wixii ay ka bowsadaan su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay maxay ku falayeenoo qorista murtidaas ay ugu dhibtoonayeen wax kale ma ahe waxay ahaayeen waranwaryo qayb ka ahayd qarnigii sagaal iyo tobnaad dowladihii reer yurub ee tartanka ugu jiray hooshkii qaawanaa ee degaanada soomaalida ay ku kala boobayeen qaybo murtidaas ka mid ah ayay dhexgelin jireen warbixinadii iyo buugtii ay ka qori jireen dhulka iyo tolalkii soomaaliyeed ee kala degi jiray isaga oo ku waliba uu dowladdiisa ku guubaabinayo inay meel heblo qabsato inta aysan kuwa kale uga hormarin suugaantaas oo ay markhaati uga dhigan jireen degaanada soomaalida inay dhab ahaan sahan ama laba ku tageen wixii ay ka sheegaanna ay biyo kama dhibcaan yihiin ayay ku qori jireen farlaatiin aan iyaga mooye cid kale akhriyi karin ilaa maantana ay wax badani inooga maqan yihiin cilmi baarayaal iyo afyaqaana toona ma ay ahayn sidaas darteed baanay u dareemin codadka gaar ahaanta uu af soomaaligu u leeyahay ee kuwooda uu kaga duwan yahay raggiise mar hore gartay in afku uu u baahan yahay far u gaara oo lagu qoro waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay cismaan yuusuf gabyaagii la oran jiray oo isaga oo saddex iyo labaatan jir ah soo saaray xuruuf aanu meel kale ka dheegan oo mar far soomaali la oran jiray marna cismaaniya loogu yeeri jiray sida isaga qudhiisa laga wariyey arrintaasi waxay ku soo dhacday jeer gabaye uu tiriyey uu xuruufta carabiga ku qortay dhowr toddobaad kadib kolkuu u moohday inuu akhriyana uu kicin kari waayey waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo labaatankii midaynta dhulka soomaalida ee gumaysigu kala qaybsaday iyo af soomaaliga oo la qoro ayaa waxay ka mid ahaayeen shan qodob oo xisbigii s w l dhallinyaradii asaastay ay isku dhaarsatay in meelmarintooda ay isku hawli doonaan inta dhinacooda uu dhulka ka sarreeyo hase ahaatee gobonnimada markii inta la qaatay hoggaankii dalka uu isla xisbigaasi la wareegay ku guulaysan waa intuu axdigaa fuliyo in far lagu qoro uu afka u go'aamiyo laba guddi oo midka hore allaha u naxariistee uu muuse gadaal madax u ahaa midka kalena uu ka koobnaa xeeldheerayaal ay qaramada midoobay soo magacowday ayaa kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo lixdankii iyo shan iyo lixdankii midba gaarkiisa uu xukuumaddii jirtay u soo jeediyey in haddii af soomaaliya la qoraayo loo qaato faslaatiinta isagana allaha u naxariistee uu soo habeeyey afyaqaankii shiro jaamac axmed la odhan jiray taasise suuragal ma noqon waxay eedsatay murannadii iyo wax kala jiidashadii aan aqoonta iyo danta ku dhisnayn ee xukuumadihii waayadaas astaanta u ahaa qaar ka mid ah barnaamijyadii hore ee silsiladan sidaan kusoo xusay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii go-aankii qorista af soomaaligu wuxuu ahaa mid aanay ummaddu ku kala baydhin waa loo wada sacabtumay isla markiibana wax dheefkiisii waa la arkay waana loo soo joogay kasta kow inuu noqday afka maamulka iyo waxbarashada waxaa si deg dega u soo baxay buug fara badan oo lagu ururiyey weligeed suugaan afka uun laga sheegayey haddii aan beryahaas la daba qabanna aan maanta la isu wariyeen laguna raaxaysteen haddiiba waxaa soo baxay qorayaal da'yar oo soo ifbixiyey sheekooyin casri ah oo kuwa afafka horu maray lagu soo saaro aan waxba u ogeyn qof qaamuus isku daya mid eray bixin isku daya iyo mid naxwo isku dayaba ciddii wax isbidaysayba waxay u tafaxaydatay inay gacan ka geysato sidii qoraalka af soomaaligu aanu u qumbacdeen waha u naxariistee xaaji aadan axmed oo afqalooc lagu naanaysi jiray ayaa ka mid ahaa hawsha caynkaasa raggii wax ka galay wuxuu isku dayay isaga oo aan la weheliyin inuu qoro qaamuus dhan oo erayada afka uu ku soo koobayo mid walbana meel isgabaya uu ku laqbaynayo nasiib darro da'dii uu joogay darteed qorshahaasi siduu u rabay uguma meel marin waxaase tusaale inoogu filan erayada xarafka ma'da ka bilowda oo laba boqol iyo shan iyo afartan uu ka ururiyey igahoo haddaba qaar ka mid ah oo tusaale ahaan aan uga soo dhambashay sidaana uu u macneeyey wuxuu yidhi maroor waa qallooc dawna waa toos la marayaaye mirshi waa waxaad filato iyo xaajo kaa maqana midimiridu waa geed ka baxa meel magaalo ahee magalooti dumarkaad jirto waa mansuuq nin ahayd mawraduna waa faal wixii maqan la sheegaaye milaale waa roob da-o midho habeenkii iyo maareeyo qura caalaho waa madowdahaye mayal waa kan gaashaanka iyo meesha la qabtaay midig waa gacmaha tooda mudan wow makaa bideexe madali waa halkii lagu siro oo tale la meershaaye marwo gaari weeye iyo naag meel maroo wacane haddaad muusanow maqasho waa meel dagaal dhacay makaraanku waa qori kan jaray maalkudoon yahaye madaar waa dameer qayliya iyo hadalka maangaabe midii caano badan xoolaha yay mari yidhaahdaane marduul iyo mardhoof sheekaday marin yaqaaniine waa miilo gabay baa la yeedhi maalka weyda ahe madaqna waa kan geel lagu maro iyo midaynu fuudnayd inkastoo xarumo iyo dugsiyo loogu xeraysto meella aanan ku ogeyn haddana dhowr iyo afartan sano ka hor sidii loogu baahnaa si ka daran ayaa maantana barashada farta loogu baahan yahay oo dadaal shakhsi ah in lagu barta mooye daryeelka afka iyo fartiisa maamul si buuxda ugu xilqaba amaba shidaad u hayaa ma jiro hadduu jirana ma caga badna arrimahaas oo jira ayaa haddana waxaa idhibta inaan la kulmo waayeel iyo dhallinyaro afafka shisheeyaha aan waxba ka aqoon isla markaasna kooda soomaaliga ah aan wax ku qori karin waxna ku akhriyi karin inay bartaanna ka xisoonayo kuwaas baan xusuusin lahaa hees iyaga oo kale jeer lagu guubaabin jiray oo hooriskeedu ahaa danta lagama sheexee shiinkiiyo higaadiyo tobankeenna shaqal iyo shibanaha hamoogaan
شرحية رجاليو توجينا شغاليو شرحية رجاليو توجينا شغاليو شبنها مهوغا مهوغا شبنها مهوغا مهوغا شبنها مهوغا
dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka dambe iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo